Munaasabadan waxay ahayd mid lagu dhiirigelinayo arday dhammaysatay dugsiga sare ee magaalada Oodweyne ee Somalilan waxaa kasoo qaybgalay maamulka gobolka Daadmareer iyo kan degmada Oodweyne bahda waxbarashada iyo marti sharaf kale maamulaha iskuulka Oodweyne Cabdirasaaq Daahir Jaamac ayaa ardayda kula dardaarmay inay sii wadaan dadaalkooda isagootinta ardayda ah labada kun iyo labaiyo labaatan labada kun iyo saddex labaatan ka baxday dugsiga ardaydaas oo ku baxday kaalmo aada u fiican ayaan kusoo dhaweynayaa markaa waxaan u hambalyeynaynaa dhammaan ardayda waxaan ugu hambalyeynayaa guusha ay gaadheen gudoomiyaha waxbarashada gobolka daadmareer xasan jaamac cabdulaahi iyo qaar ka mid a madaxdii iyo marti sharaftii kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa ardayda ku dhiirigeliyey inay sii wadaan waxbarashadooda waxaan hambaliyo bogaadin aada u fara badan u soo gudbinayaa dufcaddaa sanadka ka baxday saddex iyo labaatan labaiyo labaatan saddex iyo labaatan dugsiga saree boodhinka ah waxaan odhan karaa waa kooxdii ugu horraysay sanawaadkii ugu dambeeyey markaynu ka qiyaas qaadanno oo derajo israacsan oo isu kamilan oo isu dhammaystiran oo a iyo b iyo c aanan filayn inay hoos u dhaafteen weliba b ay ugu hoosayso wuu isqaataa wuu ogaawiyaa laakiin maanta waxaan idin farayaa aqoonta bartan ka qaadateen ayuunbaa meel kasta la tegaysaan anugu waxaan ahay ardaydii ka qalinjibisay laba kun sagaal iyo toban laba kun laba iyo labaatan haddana insha allah waxaanu ka soo baxnay annagoo guul sidna iskuulkeennu wuxuu ka mid ahaa kun iyo laba boqol iskuul oo sanadkan u tartamay imtixaankii shahaadiga ahaa
oo dadka kale ha si anfaco oo gobollada kale ha anfaco oo keenna ha anfaco waxbarashadu waa competition weeyaan waa tartan baa ladhaha competitionkuna waxa uu u baahan yahay ardaydii halka ka baxday ama sanadka qalin jibisay ee jaamacadda u gudbisay waxaan ku dhiirigelinaynaa inay waxbarashada sii wataan in horta balwadaha la iska ilaaliyo balwaduhu waa cadowga koowaad ee qofka horumarka ka dila in balwadaha la iska ilaaliyo aqoontana aydu sii wadataan ayaad dhammaystirateen waana alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxaan soo kale idinku hambalyaynayaa innagoo maanta ood weyno joognaa ardayda ka qalin jibisay iskuulka oodweyne ayaa ah dufcaddii toddobaad ee ka baxday iskuulka kuwaasoo dhammeeyey dugsiga hoose dhexe iyo sare ee iskuulka oodweyne